Farax sida muuqata, ilaa dad toddoba boqol kor u dhaafay oo maxaabiis ah marka la fiiriyo bilowgii lagu bilaabay xabsigaas ilaa hadda sagaashan iyo kow meelahaasaa kusoo hartay marka xataa awoodiisii dad qabasho inay aada u yaraatay baad moodaayo ay ka tiro badan tahay awoodiisi marka la fiiriyo tirada dadka madaxweynuhuna waxay ahayd ballan ilaa labadii kun iyo sagaalkii ka horna uu doorashada ku galay labadii kun iyo sagaalkii wixii ka dambeeyeyna uu ballan qaaday inuu xiri doono marka maadaama ay bilo u dhiman yihiin wuxuu go-aansaday inuu ku darsado waxyaabaha uu ka tegayo taariikh ahaan marka uu xafiisa ka dhabaneeyo marka ma waxay qayb ka noqon kartaa arintan tartanka madaxtinimada oo kale si ay codad ugu helaan arintan xisbigiisa dimuqraadiga labadaba waa la dhihi karaa midda ugu horeysa ugu muhiimsan waa mid shakhsiyadeed eh, ama diblomaasiyadeed oo ah in maadaama asaga ay ballan horey uga dhacday inuu ka dhabeeyo inta aanu xafiiska ka tegin ama ugu yaraan uu wax kasii bilaabay xiritaankiisii go-aankiisii uu ka dhabeeyo ta labaad dimuqraadiyiintana way u tahay oo qofkii soo baxaa in xisbi ahaan ballanta ay qaadaan ay ay ku adkaystaan in cod loo helaa waxaad moodaa hadda in maadaama xilli doorasho la galay oo qandhadii doorashada ay bilaabatay ay dadku afka ku dhufanayaan laakiin waxaan xijin lahaa in ay tahay ballanqaadkii hore uu sameeyey inuu ku adkaysanayo maxaabiista waxaa la sheegay in dalal kale loo wareejinayo marka ma sidii guantanamo bay ay ku ahaayeen ayay ku noqonayaan meelaha kale ee la geynayo mise cadaalad ayay heli doonaan laba suurtagalnimo faaraxu way jirtaa waa midoo in ay kasii darsadaan marka la fiiriyo gabodfalka xuquuqda aadamiga ee dadkaas lagu sameyn karo mar haddii dalalkoodii oo kale loo celiyo ama dal saddexaad oo gacan saddexaad loo celiyo laga yaaba in eh, dhib badan aysan horey u marin xataa ay maraan iyo kala shaki kale inuu yimaado way adagtay inay cadaalad helaane ay un la sii hayo inta xiliyadeeda ay u kala dhammaanayaan oo heshiis maraykanka lagula galay inta loo haynayo lagu sameeyana waa laga yaabaa laakiin si kasta waxaa fiicnaan lahayd in haddiiba aanay jirin wax cad oo dadkan lagu hayo lagu maxkamadeeyey inay fiicnaan lahayd maadaama ay yihiin dad un lahayo aan wax loo hayn in maraykanka uu ama xabsiyo military ku haysto ama kuwa shacab uu ku haysto haddii aanu sii daynin oo dalalkii ay u dhasheen a- aanay gorgortan kala gelin oo ayaga aan lagu sii daynaynin laakiin khatarta ah in gaboodfal dheeraada uu ku yimaado way ka badan tahay sidoodii hore ay guantanamo ku qabeen maraykanku marka ma halkaas uga hari doonaa mise arintan lugta ayuu kula sii jiri doonaa aad bay u adag tahay inuu sidaas uga haro sagaashan iyo kow qof dad yar ma ahan waxa loo haysto eh, laftigeeda wax yar ma ahan caadiyana qofka xataa marka lagu khaldama way fududahay in la iska sii daayo in wax un loo sameeyo marka arrin maraykanka weli indhaha kusii hayn doona ay u muuqataa dr